arinta kale ee ku saabsaneed abaaraha wasiir maryam qaasim waxay ka warbixisay booqashooyin ay ku tagtay xeryaha qaxootiga ee muqdisho ee baydhabo iyo kismaayo isla markaana u koorgashay xaaladda hay-adaha caalamku u howlgalo arrimaha gargaarka waxaana la isla gartay in muhiim ay tahay arrintan lix milyan oo qof oo soomaali ah oo gaajo iyo macluul qarka u saaran sidii loo badbaadin lahaa muhiimka ugu muhiimsanna oo yahay in isku xirka hay-adaha ay wasaaradda doorka qaadato dowladduna ay hogaamiliso hay-adaha dhammaanna laga codsaday inay wasaaradda la shaqeeyaan si loo dardargeliyo arrimahaas gargaarka waxaana aad loogu mahad celiyey bulshada soomaaliyeed culimaadiinka iyo qorbojoogta soomaaliyeed dadaallada ay wadaan ay ku gargaarayaan bulshadooda